Star FM News.
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuugu hayna waxaa ka mid ah booliiska oo baaraya meydka haweeney laga helay wadada dikarood mombaaso in ka badan afartan iyo shan qof oo loo xiray isticmaalka shiishada iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ka tirsan ee kasoo jeeda gobolada waqooyi oo kasoo horjeestay heshiiska badda ee muuse biixi uu la galay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya duur wanaagsan intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa axad afariyo tobanka bisha koowaad labada kun iyo labaataniyo afar qodobadaasaa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada ugu yaraan afartan iyo shan ruux ayaa lagu xiray ismaamulka mombaasa ee gobolka xeebta kadib howlgal uu fuliyey maamulka qaran ee qaabilsan la dagaalanka maandooriyaha nakada howlgalka ayaa laga sameeyey goobo dhowr ah oo shishada lagu isticmaalo oo ku yaala deegaan baarlamaaneed kenyele nakada ayaa waxay sheegtay in howlgalka xalay lagu soo helay in ka badan konton ah agabka shiishada iyo ugu yaraan toban kartoon oo ay ku jiraan waxyaabaha laga sameeya shiishada madaxa fulinta ee maamulka nakada ayaa sheegay in howlgaladan lasii xoojin doono guud ahaan wadanka mister antoni ayaa waxaa warbaahinta u sheegay in dadka la qabtay sagaal iyo labaatan ka mid ah ay rag yihiin waxaa maamulayaasha waa milkiilayaasha goobaha lagu caweeyo lagula teliyey inay u hogaamsamaan xeerarka u degsan xarumahan sidoo kale waxa uu xusay in maamulka nakada aanan marnabo ka gaabin doonin la dagaalanka ka ganacsiga iyo isticmaalka balwadda shaqhsiyaadka la xiray ayaa lagu wadaa in beri maxkamadda lasoo taago si ay dacwad u wajahaan xasan cali oo ka mid ah dadka ka shaqeeya mid ka mid ah goobaha xalay howlgalka laga sameeyey ayaa warbaahinta la hadlay Niko hapa kikazi. Mimi nimeandikwa kazi ya hii shisha. Anatengeza tu hiyo mtu akitaka shisha namtengezea. Natumia tu zile flavor za kawaida zenye zina zinatumika. Saturday huwa anakuja kidogo percentage kubwa kama watu hamsini hivi unaona, kwa sababu saizi job vile iko down, lakini saa weekdays unaweza pata watu 20 kama watu 30 bongo moja kwa, kwa shisha inauzwa kwa mfano mtu akitaka shisha anauzwa 1000 jana kwa, kwa siku kulikuwa na habari zilisikika kwamba kuna kuna huwa kuna polisi huwa wanakuja sasa wakikuja polisi kasamba wana wanaogopa kuja unaona sasa mashini zika zikakuja zikawekwa lakini sijaona kama kuna mashini ilitoka lakini mashini tu zilikuja zikawekwa mali mali zilikuwa zi, zina zinafanya kazi huko sasa zikaja zikakuwekwa hapa kwa store sanadkii labada kun iyo toban iyo toddobadii ayay ahayd markii gudaha dalka kenya laga mamnuucay in lasoo geliyo lagu dhex isticmaalo lagu dhex sameeyo oo la qaybiyo amaba la xis- xayeysiiyo shiishada sidoo kale ee lama dhiirigelin karo lamana fududeyn karo isticmaalkeeda ciddii aan xeerkan u hogaamsamin waxay mutaysanaysaa ganaax lacageed oo ah ugu yaraan konton kun oo shilin ama in la xiro muddo lix bilood ah ciidamada booliiska ayaa baaritaano ku haya dhacdo wadada thikarood lagu helay meydka haweeney labaatan iyo afar sano jir ah saraakiisha dambi baarista ayaa laga soo xigtay in haweeneydan la tooreeyey ka hor inta aan eh, lagu dhex dilin dhismo aan sidaasi uga fogeyn t r m drive ilaa iyo hadda lama xaqiijin sababta falkaasi loo geystay waxaa goobta uu dilku ka dhacay gaaray saraakiisha booliiska ee deegaanka Kasara- waa deegaanka kasaraani iyagoo mayd- waa meydka haweeneyda soo qaaday si qaliin baaritaan ah loogu sameeyo tani ayaa imaneysa toddobaadyo un kadib markii meydka haweeney kale ayadana laga helay dhismo ku yaala xaafadda soodbi ee magaalada nairobi waxaana falkaasi loo xiray eedeysane lagu magacaabo john matara iyadoo oo boolisku ay weli baaritaano wadaan maamulka qaran ee qaabilsan dhismaha wadooyinka waaweyn ee kenya ayaa waxay shaaciyeen in dib loo furay oo ay gaadiidleyda adeegsan karaan wadada u dhexaysa degmada kablon iyo sidoo kale magaalada kisii wada- wadadan oo ku taala ee degmada kablon ee ismaamulka bomet ayaa saacado xirnayd ka hor inta aan dib loo furin tani ayaa timid kadib markii ay yaraadeen heerka biyaha ee buundada oo markii ho- waa buundada lagu magacaabay kibsoney Ri- river halkaasi oo eh, biyuhu ay buux dhaafiyeen lana xirey amaba loo diiday gaadiidka kenya ayaa qoraalkeeda waxay ku sheegtay in qiimeyn la sameeyey oo bundada lagu sameeyey islamarkaana la xaqiijiyey in aysan ku burburin daadadka halkaasi ku dhuftay kadib robab culus oo da-ay dhanka kale gaadiidleyda ayaa waxaa lagu booriyey in ay taxadar dheeraad ah ay muujiyaan ay markasta waa si dhowna ula socdaan waxyaabaha kusoo kordha ee xogaha badqabka dhinaca wadooyinka la xiriira dhanka kale dadweynaha ku nool magaalada kitangela ee ismaamulka kajiado ayaa cabasho waxay ka muujinayaan saameyn kasoo gaadhay roobabka culus ee da-ay waxay sheegeen inay hooy la-aan ku noqdeen fataadaha iyagoo baaq u diray dowladda Sasa hatujui vile tutafanya, melasi imenyeshewa yote, hata niko na mtoto bado ananyonya. Tumepitia ya hangaiko, tunahangaika, hatuna malazi, hatuna usaidizi yoyote, hatuna kitenyato tunaweza kula, kulala ni shida, bila kitu.
Shida yenye iko hapa ni drainage. Hii mtaro tumelalamika kwa muda, kama hata society ya hapa watu walijenganga hadi ndani ya mtaro na ukijaribu kulalamika hakuna usaidizi.
Sisi tunaomba kama serikali ingetusaidia watufungulie barabara watufungulie hiyo barabara ya Namanga Road, mitaro ikuwe vile ilikuwa zamani.
waxgaradka ismaamulka ismaamulada samburo iyo turkaana ayaa dowladda dhexe ka codsaday inay siiso muddo dheeraad ah oo ay dib ugu soo celin karaan xoolo burcad ay dhacday tani ayaa timid kadib markii ay dhammaatay muddo hal asbuuc ahayd oo uu qabtay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran brofesor kiduri kindiki ka hor inta aynan howlgallada bilaaban na zile siku ambayo tulipewa na wasiri e, Profesa Kindiki imekuwa chache kwa sababu e, watu wamehamisha mali, wameenda mbali, wametoka hapa Samburu East, wengine wameenda karibu Wamba, Marara huko Laikipia, wengine wameenda upande wa Merile ama Marsabit.
Ndio maana huwa tunasema naomba nafasi tuendelee, na nafikiri waziri anaelewa kwamba hii kazi hatuwezi maliza kwa siku. Hata hii wiki ambayo tulikuwa tumesema haiwezi, imeisha kama tumefika tu tumefanya tu mkutano nne tangu tuanze.
Kwa hivyo hakuna vile mkutano unaendelea kufanyika na ikose kutoa result mzuri. Kwa hivyo kufikia Mandi kuna mambo mingi itakuwa imetoka leo hapa. Achas kuna ng'ombe ya, ya imetolewa iko hapa ya Wameru, tumepitia tumeona. Kwa hivyo tukifikia Mandi itakuwa imetoka ng'ombe mingi sana na mbuzi mingi.
Najua wahisi wameenda kwa msituni, so ningependa tu kusema waendelee kutuongezea masiku ili tuweze kutoa ile kitu yote ambayo tumebakisha, na tumekaa chini kabisa kama wazee ya saidi zote kulingana na vile tuko na viongozi ya kila side ambaye tunataka kutatua hii shida ya mandugu zangu zile ambaye mali zao ilitolewa ama imenyang'anywa kwa ile ya nguvu ya waizi, kwa sababu wengi walitorokea mbali. Hii area ni, ni sehemu kubwa sana, lakini sasa vile wazee wamesema kuanzia kesho hawatalala, watahakikisha by Monday tumepata uh, ripoti kamili.
Majina imetoka tuko naye, ile sasa tunaomba serikali tusitoe majina alafu tupee hawa naye hawa washindwe na kitu ya kufanya, kwa sababu itakuwa basi ni kazi ya bure tumefanya.
wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in ilaa iyo hadda laamaha ammaanka lagu wareejiyay magacyada in ka badan boqol qof oo lala xiriirinayo dhaca xoolaha iyo barcadnimada iyo ilaa boqol neef oo la dhacay kuwaasi oo dib loo soo helay amaba dib looga soo celiyey kooxihii dhacay waxaana ay sheegeen in dadaalkooda uu noqon doono mid sii socda
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
kooxda kubadda cagta maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa maanta waxay dib ugu laabteen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimada kumeel gaarka ee maamulkaasi kadib markii ay ka caroodeen sidii loo maareeyey amnigooda xili ay kasoo laabteen ciyaar ay la dheeleen kooxda kubadda cagta maamulka galmudug maalinkii jimcaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed salmaan cali iyo xubno kale oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey sababaha ay tartanka uga baxeen dibna ay ugu laabteen magaalada muqdish waa magaalada baydhabo oo ay uga baxeen muqdisho waxay caddeeyeen in gebi ahaanba ay isaga hareen ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka socday magaalada muqdisho ayna doonayaan in lala xisaabtamo cid kasta oo mas-uuliyadda waa lahayd mas-uuliyaddii dayacmatay ee lagu dhibaateeyey qaar ka mid ah ciyaartoyda koonfur galbeed sidaa waad og tihiin koonfur galbeed waa markii labaatlabaatadan loo geysanaayo go'aankeennana waa ahay inaan ka harno aan ku laabano deegaanka sidoo kale waxaa rabaa meeshan inaa baaq ugu diro xildhibaanada dowladda federaalka ee ku matelo dadka reer koonfur galbeed waxaan leeyahay xildhibaanada waa inay la xisaabtamaan jawaab cadna ay ka keenaan ciddii waxaa ku shaqo lahaayeen ku mid yahay wasiirka dhallinyarada inay u wacaan eena ka wareystaan insha allahu tacaala dadkii koonfur galbeed waxay idinkaga fadhiyaan jawaabta aad ka keenaysaan sidoo kale waxaa rabaa inaa u mahadnaqo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed run ahaantii door muhiima ku lahayn mar walbo ciyaartooydan badqabkooda laga shaqeeyo sidoo kale waxaan u mahadnaqa taageerayaashii quruxda badnaay oo ciyaartooyda garab taagnaay waxaan leeyahay idinkana aad iyo aad u mahadsan tihiin cid walba oo garab iyo gaashaan u ahayd xulkan waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin ugu dambeyn waxaan rabaa inaan meeshaan ka dhaho dadka qaar waxay aaminsanaayeen go'aan ma gaari kartaanoo go'aan beriyaa ka laabanaysaan ay dhahayeen go'aanka saa u gaarno waaye go'aankana ilaahay idinkiisa waa fulay haddana waxaa u kicitameynaa magaaladeena baydhabo waxaana gebi ahaan isaga harnay ciyaarihii maamul goboleedyada annaga ol waxaan u malaynayn gobolka banaadir marka imaanan isdhexgal bulsho laakiin waxaana wanaagsan inaan kala kulannay sidee liajligaanaan u go'aansanay inaan ciyaaraha isaga baxno dadka hawshaas ka lahaynana waa lagula xisaabtamayaa cid walbo aamin amniga ha noqdo wasiirka ha noqdo cid walba luga la gashana la deemaayo marka arrinka insha allah saas waa wiilashan way sii baxaan haddii la yidhaahdo irka iyo laamaha amniga siha dhaqsiha badanana waa kula xisaabti doona haddii la yidhaahdo cid laisku haraayo ma jirto xildhibaanada soo daweysa dhammaantood waa isku midaysan yihiin arrinkaas haddana insha allah hawshan way socotaa mana dhammaanin bilaaw waaye marka haddii la yidhaahdo haddana ciyaartooyda garoonka kusoo watoynayna ani saaxiibkay xildhibaan maxamed iyo xildhibaanada kalena waa joogaan v i bda joogaan annaga hadda meeshan waxaan joognaa lookalka insha allah hadda ciyaartooyda wana xaroonayaan waa sugootinay maanta insha allah baydhabo kusoo deg doonaan heer baydhabo waxaa lan ka rabaa in ciyaartooyna soo dhoweysaan gacmo furan iyo jacaylka u qabtiin in si fiican loo soo dhoweeyo iyo mataqaanaa taageerayaasha xamar joogaana dhammaantiin waa ku mahadsantihiin go'aankiina waafil waa u jeediin lamidinayni jibinin mataqaanaa insha allah de mar labaanna ma soo dhici doonto dadka hawshaas ka lahaynana waa lagula xisaabtamayaa qaar ka mid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo garoonka magaalada muqdisho maanta ka sugoontinayay ciyaartooyda maamulkaasi koobka gobolada soomaaliya ku matalayay oo iyagu isaga baxay ciyaaraha kadib markay dhibaato kala kulmeen ciyaartii ugu dambeysay maalinka jimcaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ah ee soomaaliya waa saalax axmed jaamac oo ay weheliyaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ee ku matala gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay waxay ugu yeereen heshiis isku sheega adis ababa iyo sidoo kale maamulka somalilan dhex maray war-saxaafadeed kasoo baxay kulanka oo ay kasoo qeyb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee xubno ka tirsan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ee waqooyiga kasoo jeeda ayaa waxaa sidoo kale lagu diiday damaca guracan ay ku dooneysa in etoobiya ay qaadato qeyb ka mid a dhulka soomaaliyeed sida war-saxaafadeedka lagu sheegay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya dor maxamed cilmi ibraahim oo akhriyey bayaanka kasoo baxay kulanka ayaa sheegay inaysan jirin cid awood u leh in ay bixiso taaka kamid ah dhulka iyo badda soomaaliya lana aqbali doonin heshiis beeneedka adis ababa ku dhex maray abiy axmed iyo muuse biixe bayaanka kasoo baxay kulanka ayaa waxaa lagu taageeray wadahadalada soomaaliya iyo somalilan oo lagu heshiiyey in dib loo bilaabo ama lamba qaado dhinaca kale waxaa walaac laga muujiyey waxaa loogu yeeray tallaabooyinka qariska tuurka ee ra-iisul wasaare abiy axmed waxaana shir saxaafadeedkan lagu sheegay in dhulka soomaaliyeed uu yahay dhaxal ummad soomaaliyeed aysana jirin cid gaar ah oo u xilsaaran in ay gorgortan kala gasho dowlad kale dhanka kale garyaqaan mubaarig aar oo ka mid ah garyaqaanada deegaanada somalilan ayaa waxa uu madaxweynaha somalilan muuse biixi ugu baaqay inuusan isku dayin marna inuu furo albaab uunan garanaynin waxa uga soo bixi doona madaxna waad mahadsantahay wax fiican dadaal badan baad bixisay laakiinse albaab aanad garanan waxa ka soo baxaya haynagu furin maanta amni baynu haysanaa waxbay nagama maqnaa ixtiraaf muxuu nagala maqanya waa kaas waxaa la yidhahdaa heshiisyo ismaqoonintaa la yidhahda heshiisyo ismaqooninta waa kuwee markaad la heshiiso qofka awood badan baa la yidhahdaa u kumaqooninaya heshiisahaas caalamka ma kala gelaayo waxa sharci baa laga dejistaa heshiisaha noocaas saad uga hortegi lahayd hal su-aal baan ku weydiinaya qof kastoo muwaadina haddii maanta etoobiyan ku wareejino oo dekada meeshaa la wareegto baddaa la wareegto oo konton sano dhammaadaan oo etoobiya ku tirada ma wareejinayo maxaad samaynaysa haddaad tirado international logan isla tegaya international logan markaad isla tagtaan hay-adaha caalamiga garsoorka caalamka markaad isla tagtaan hay-adahaasi waxay kuleen kuma ictiraafsanin hay-adaha waxa tegi kale dowlad la ictiraafsan yahay kuma ogola ma iibba ma kira ma siinba ma wax la isweydaarsaday barter wax la isweydaarsaday miya legal personality maadaama aanad lahayn shakhsiyad qaanuuniga dowladdu aanay lahayn caalamka way kaa diidayeen marka waxaanad hadhowna fulin karayn oo wax kasta kasoo ka baxa aanad awoodeedii lahayn iminkay kuu dhowda ee wixii wanaaga iyo runtii macaanida makan iyo qasadka aanayno qasadka etoobiya dokumentka hadda gamaan dhammaantii akhrida waxaa kusoo baxaya qasadka etoobiya inayna bad hesho hadalladii hore makan egna yidhaahdeen kuwan dambe qoraalka intaasoo qoraal in akhrino intaba waxaa kaaga soo baxaya qasadka etoobiya ina bad hesho marka meeshan ma aha kiro horta waa iib somaliland administrative law ay ku maamusho inay heshiis la gasho cid kale in hanti caama ay bixiso qaanuun ka qoranoo xeera ma jiro distoorkana qodob kale bay tanad wuxuu saddex meelood ku sheegayaa inuu xeer qeexayo xeer baa sheegaya xeer baa lagu bixin karaa xeer la'aan caalamka kama dhacdo dowlad inay hanti ay leedahay dhul ay leedahay ama wax kale ay leedahay ina xeer la'aan ku bixiso waa shardiga koowaad horta xeerkaasi ma jiro su-aashu waxay tahay war somaliland maanta iyada doodeeda haddaynu qaadano xukuumad ay leedahay ictiraafkan ku bedelana ictiraafka iyo baduma isu dhigmaan su-aashu weeya arrintaa markaan ka warramayna waxaan isweydiinaynaa war somaliland waxaad bixinaysaa waa waxaad bixinaysaa waa bayskii ciidanka waa dekad baa meesha ku hoos jirta waxaa soo raacayo inaan ogeyn banaanka loo la soo maraayo beriga ah wuu soo raacaya intaa markaad isu geyso ictiraafka misu dhig waxaa kaloo ku raacaya waxaa laga inaa tirado dowlado kalaana ictiraafaya ka war haddii kuba ictiraafi waayaan etoobiya markay ku ictiraafto haddii kuwa kale ku aamusan ka war adigo dhulkaaga iyo baddaada aad bixisay waxaad ka warantaa oo qaanuunka caalamigu dhigaya dowladuhu markas ictiraafayaan hadday dowladi dowlad kale ka go'ayso dowladuhu inta badan ictiraaf kuma degdegaan sababtu waa maxay dowlad kastaa waxay ka baqanaysaa hadday dowladda ictiraafto in iyadana qaaray ka go'aan oo iyadana la ictiraaf waa policy ka yaala caalamka inay dowladuhu iska ilaaliyeen dowladaha googa'aya sababtoo dowlad kasta waxay ka baqanaysaa iidin lafdigeeda lagu kac iska daa inaad bixisee baarlamaanka somalilan hadday soo gudbiyaan wax ka bedel ay leeyihiin israacsanaanta somalilan dhulkeeda israacsanaanta ayaan wax ka bedelaynaa waxba ma jiraan weeye isbedelka su-aashu waxay tahay war heshiiskan waxaa ku jira inay etoobiya furanayso dekado iyo meel ay ganacsi ka maamusho haddaad hadday furatana wax alla waxaad adhi soo dhoofinaysae dhinaca kayminayay halkanay soo mari karaan kalluumaysiga aad lahayd berberaan ka soo saaraya halkaasaan geyn karaa iyadaa kalluunka badda ka soo saaranaysa oo etoobiya u dhoofin karta dekadaadii berbereed lahayd way sa- shaqaynaysaa habaarayaatee ciddii aad ku xisaabtamaysay dekad kale yeelata codkaasi ayaa ugu dambeeya wararka soomaaliya aan ka codsadan mawliid inuu soo koobo qodobada dibadda mahadsanid faadimo dowladda namibiya ayaa dhaliishay go-aanka jarmalka ee ah in ay israa'iil ka difaacaysa eedeymaha la xiriira inay xasuuq shacab ka geysanaysa khaza tan ayaa timid kadib dacwaddii ay koonfur afrika u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee i c j madaxweynaha dalka namibiya heeg genob ayaa qoraal uu soo dhigay barta egsa ku sheegay in jarmalku uu go'aansaday inuu israa'iil ka difaaco falalka guraacan iyo xasuuqa rayidka khaza iyo daanta galbeed ee la haysto koonfur afrika ayaa maxkamadda i c j u sheegtay in duulaanka militari ee dhanka cirka iyo dhulka israa'iil ee ka wado khaza lagu dilay ku dhowaad labaatan iyo afar kun oo qof waxay intaasi ku dartay in howlgallada meelaha lagu beegsaday ay ka midka yihiin xarumaha caafimaadka lagu doonayo in lagu baabi'iyo shacabka khaza israa'iil ayaa dhankeeda koonfur afrika ku eedeysay inay soo bandhigtay aragti qaldan oo ku aadan colaadda waxay iska beenisay in howlgallada militari ee khaza ay yihiin olole uu maamul hogaaminaya oo lagu xasuuqayo falastiiniyiinta bayaanka madaxweynaha namibiya waxaa qayb ka ah in dowladda jarmalka iska indhatiraysa in israa'iil ay dishay in ka badan labaatan iyo saddex kun oo qof iyo in la barakiciyo boqolkiiba siddeetan iyo shan ee labo dhibic saddex milyan oo qof oo ku nool khaza waxa uu madaxweynaha walaa xoogan ka muujiyey in dowladda jarmalka ay ku dhawaaqday go'aan la yaab leh iyadoo ku gacan sayrtay doodda ay soo bandhigtay dowladda koonfur afrika wuxuu intaasi ku daray in qof aadane ah oo nabadda jecel uunan dafiri karin dhibaatooyinka ka socdo khaza qaramada midoobey ayaa sheegtay in ugu dambeyn dhammaadka sanadkan ay dalka kongo ka bixi doonaan ciidamadeeda halkaasi u jooga howlaha nabad sugidda waxa uu qorshuu yahay in dhammaadka bisha afraad ee sanadkan ay jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ee d r c ka baxaan ilaa iyo laba kun oo sarkaal wejigan oo noqonaya midka ugu horreeya ay ciidamada nabad sugidda ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ku banayn doonaan bariga kongo howlgalka loo yaqaano monusco ayaa in ka badan labaatan sana la dagaalamaya kooxo fallaaga ah madax howlgalkan oo lagu magacaabo bintu keyta ayaa arrinkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay caasimadda kongo ee kinshasa tani ayaa timid kadib markii dowladda talada haysa ee kongo ay howlgalka nabad sugidda ee qaramada midoobay ka dalbatay inuu halkaasi isaga baxo maadaama ay ku eedaysay inuunan ku guulaysan in rayidka laga badbaadiyo weerarada kooxaha hubaysan waxaa bariga kongo gaar ahaan gobollada nort kivu south kivu iyo ituri ku xoogan kooxaha ay ka midka yihiin a d f iyo m twenty three halkaas oo ay kooxahan ka geystaan falal rabshadaysan oo isugu jiro dilal iyo sidoo kale barakicin ugu dambayntana waxaa lagu soo waramayaa in ergeyga gaarka ah ee qara- ee dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada john kerry in uu dhowaan iscasili doono tani ayaana imaanaysa iyadoo sida uu sheegay uu doonaya inuu door firfircoon uu ka qaato ololaha madaxweynaha maraykanka joe biden uu ku doonayo in dib loogu doorto wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan qodobada caalamka waa naga intaa indib idinkugu celiyo faadumo mawlidu mahadsanya warka aa kala socoteen staf mcod gobolka waqooyi bari waa inaga intaa cid u seegay dib ayay kaga heli karaan bogga internet ku leenahay ciwaankeygan uu yahay w w w stafm co k e